xoolodhaqato soomaaliya oo ku nool tuulada samburu oo hoos timaada deegaan xildhibaaneedka kinango ayaa waxa ay tirinayaan khasaare ka soo gaaray xoolahooda oo si sharci daraa loo gowraco dhowrkii bilood eenu kasoo gudubnay iyadoona tii ugu dambeysay ay maalintii shalay ahayd halkaasi ay ku wargeliyeen ciidanka ammaanka Sasa venye tumefika hapa hatuna usalama ya mvugo, tuko na shida, mvugo wetu zinakatwakatwa, lakini baada tumepiga ripoti, polisi wametusaidia, wamefika ile eneo ambaye mvugo zimekatwakatwa, wamefanya kazi, lakini bado tunataka tuzi- wazidishe hiyo kazi, hiyo watu washikwe, ili sisi naye tupate haki yetu, hizo mvugo wetu wenye wamekata tupate.
magacayga maxaa weye cabdulaahi cabdi buulle dadka maxaa ahay tayta tafeeta ka soo dalkacay oo meejan amaada samburu koonta kuwaale marka meejan maanta shiidhadaan isku imaana maxay tahay waddanka dadka aan u imaanay baa xoolaha anaga xoog yaa maaragtay yaa ku dhiciyaan xoolaha lagu dhacay meejan maxay maraysaa boqol iyo konton neef habeen hore u dambaysay aniga maxaa liiga soo xaday laba iyo toban ur oo qariib halka orkaaba boqol iyo soddon kun uu ku fadhiyo looda maqribkii la soo qaaday hal sac habeenimo laba sac habeenimo markay ahayd sagaal or oo qalan oo maaragtay ma hilibkiiba la rara bambaasi mirindi la ahdiyey maqaaryadii baa meesha ugu imaanay maqaari waan soo qaadnay maxaan keennay station boliiska oo samburu baan keennay maqaari hadda waa kun way yaallaan
konton iyo laba kilomitir ayay dhinaca waqooyi tuuladan uga beegan tahay magaalada mombasa xoolodhaqatada soomaalida ee halkani ku nool ayaa waxa ay yimaadeen xilliyada abaaraha ay ka dhaceen qaybo ka mid a dalka aniga sacdiyaha shariifa la dhahaa cadaaladaan u baahannahay annagu waxaan ka nimaanay tayta tafeta meeshan ka- countigan kuale waxaan u nimaanay abaar een, xoolaha annaga iyo annagaba hadda meeshaan ku noolnahay een, xoolihii dadkii aan u nimaanay oo beeraha aan ka kiraysanay xoolaha annaga ay qalayaan xoolaha annaga ay dilayaan een, lo' ma laha geel ma laha wax walba waa la laynayaa hilibkiina meel walba baase ilaa meelahaasaa loo qaadayaa xataa meelahan waa la keenaa baan u malaynayaa marka waxaan rabnaa dowladda wayn- wayna caawisay booliista meesha way aaday caawinaad waa aan ka helnay laakiin waxaan rabnaa inay zaa'idiso dadka asaga kuwa xiran iyo kuwa maqan oo cararay inay soo qabtaan oo maxay ahayd cadaalad ay muujiyaan oo xoolaha anaga xaqooda aan helno hadda ko- had sagaal neef oo already la laayay ee, qaarna way maqan yihiin ee, saakay hadda saakay hadda xoolaa maxay ahayd meesha lagu qashay baa la tagay hadda hilib baa laga soo qaaday already meesha ayadaa guryihii xoolaha lagu qalay dad baa ku nool waa la joogaa waa meel masaajid uu ku yaallo Mimi kwa majina naitwa Shaban Momba. Maombi yangu ni kwamba kama kuna ulalamishi kama ule, mimi sijui, nimepata tu mkutano huu kwa saa hii kwamba wa- wa- wenzetu ndugu zetu wa Somali wamekaribishwa, ng'ombe zao zimeingia hapa mtu- Samburu, na wale wenye kupokea hizo ng'ombe ndio saa hizi uhalifu unatokea. Kama walipokea ng'ombe na wakadai kwamba watapata chochote, wa Somali wakatoa pesa, nyasi ng'ombe ndio zi- zinalisa hizo nyasi, alafu uhalifu unatokea kule kule. Maombi yetu ni serikali iingilie kati kwamba kusiwe na shida katika Mduruma na Msomali, sote tuishi kama ndugu kama tulivyoanza.
taliska ciidanka booliska ee samburu oo aan ula xiriirna ayaa waxa ay sheegeen inay ciidanka boolisku ay wadaan baaritaan dheeraada iyo weliba sidoo kale dabagal arrintan la xiriira islamarkaana maalinta arbacada ee soo socota ay kulan ballaaran oo nabadgelyada looga hadli doono ay ku qaban doonaan isla deegaankani magacayga maxaa la dhaxare deqow waxaan degan yahay samburu Eh, dad walaalahayn oo ka soo guuraa jirta tayta tafeeta oo abaar keente oo xoolihii meejanayda ku dhaqanayeen meeja la imaadeen tuuga fara badan baa maaragtay na- yaa na qabsate looda waa la xadlayaa boqol iyo konton neefay marasa wixii looda meejan lagu xade dad kaloo xadhayana male dadka degaanka meejan umaa xoolihii xadaya
aniga maxaa la yidhahda cumar cumar iida waa la yidhahdaa waxaan ahay dadka deegaanka tayta laakiin abaaraan soo rartay maxaan aanday area kuale sambuur aan degannahay deegaanka aan imaadnay abaarta wax ka weyn aan u imaadnay oo dhib eh xoolihii aan nagala laynaya xoog nogala qaadanayo oo baangad baa nogala dhammaynaya loodiisa haddii dhunta lama raadin karo shaqaalihii duurka tay aadaan waa la soo tashaynaa baangad haddii neefka maxaan ku radaa la kaxaysta guryaha hortooda lagu qali wax noola qabtay oo hadda oo maxaan ku radaa wax qabada oona aragnayna ma jirto dowladda waan soo waan cawannay maantana waan tagnay laakiin wax dada weyn oo la soo qabta ma jirto waxay ku ammaaneen ciidanka booliska inay howlo wanaagsan ay hayaan laakiinse ay si laba jibaaraan shaqada ay ku baadigoobayaan kooxaha burcadda ee xoolahooda halkan ku gowracanaya si sharci darraa islamarkaana suuqyada mombaasa iyo kuwaale u suuq geynaya xoolodhaqatada soomaalida ee ku nool deegaankan samburu ayaa waxay codsanayaan inay helaan cadaalad deg dega iyo weliba sidoo kale in la ilaaliyo xoolahooda iyo weliba sidoo kale hantidooda deegaankani samburu maxamed bootaan warbaahinta haysta deegaanka samburu ismaamul goboleedka quwaan